bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calىa nabiyina mxamedi wcalى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala awalu kitaabi اlaymaani wاlnuduur dhaaraha iyo nadaryaalka axkaamtooda yanii kitaabkii kitaabkoodii bilowgiisii weeyaan kan ayb alaymaan marka waa jamcu yamiin asalka luqa ahaanna alyad ayaa lagu idlaaqaa gacanta dhaartana waa lagu sheegaa li'annahu markay dhaaranayaan gacanta midig ay iska qaban jireen sharciguna waxaa lagu yidhaahdaa tawkiidu shayi bidikri smi illaahi aw sifatin lillaah shayga in la adkeeyo lagu adkeeyo sheegid la sheego ilaahay magaciisa ama tilmaantiisa taasaa sharci lagu yidhaahdaa twkiidu shayi bidikri smi illaahi aw sifatin lilaah ayb nuduurna waa jamcu nadrin wa asluhu lindaar bimacna takwiif ayb waxaa lagu sharci ahaanna waxaa lagu sheegaa iijaabu maa laysa biwaajibin lixuduui amrin iijaabu maa laysa biwaajibin lixuduudi amrin baabu اtaqliidi fi اlyamiini اlfaajirati baabu bayaani اtaqliidi adkaynta la adkeeyey caddaynteedii buu u baab yahay filyamiini اlfaajirati dhaarta lagu faajiroobayo oo qofkiisu faajira uu ku noqonayo adkaynta la adkeeyey yani xurmadeeda aad loo adkeeyey qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana muxamed bnu صabaax albazaaz qaala xadaana yaziid bnu haaruun qال أخبرنا هiشhام بن xسان عن محمد بن سيrين عن عمران بن حuسyن qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم maن xلف عlى يميiن dhaar qofkii dhaarto masbuuraةi dhaarta oo masbuuraةi la xabisay yعnي qofkeedu yعnي laaزiminayso cadaab u laaزiminayso ayb kaadiban isagoo been sheegayo qofkii dhaar noocaasa dhaarta falyatabawa ha diyaarsado biwajhihi hortiisa ha ugaga diyaarsado maqcadahu meeshii uu ka fariisan lahaa min annaari naarta uu ka fariisan lahaa waxaa laga qaadanayaa marka yemiinta faajirada yemiintu saddexday u kala baxdaa dhaarta alyamiinu lagwi iyo yemiin muncaqida ah iyo yemiin alyamiin اlghamuus saddexdaas u kala baxaa yemiin lagwi baab dhan buu ku keeni doonaa waxaa la yidhaahdaa midda dadka carabkooda u badan oo qofku uu leeyahay laa wallaahi balaa wallaahi haa wallaahi maya wallaahi taasaa la dhahaa baa leeyahay oo caaisho iyo ay ku fasireen bacdu ahlilcilmina yemiinu lagwi waxay ku fasiraan dhaarta qofku uu dhaaranayo shay lasoo dhaafay wax maadi oo lasoo dhaafay buu ku dhaaranayaa isagu waxay la tahay sidaas inay ahayd xaqiiqatanna sidaas ma aha yemiinu laqwi waa lagu tilmaamaa taas wallaahi waan ku dhaartay shalay ninkaas meeshaasuu joogay isagu marka waa la tahay waa yemiin wax lasoo dhaafayoo maadi ah buu nafyintiisa ama ihbaatintiisuu ku dhaartay inuu been sheegayana iskuma haysto yemiinu laqwi waa lagu sheegaa waxaa kaloo yemiinu laqwi lagu tilmaamaa dhaarta carada keento bacdu ahlilcilmi saddexdaas macnay ku kala sheegaan yemiinu laqwi yemiinta muncaqidadaa waxay tahay shay mustaqbaloo soo socdo ama cinda bacdi alculamaa shay maadiyo hore u jiray oo qofku uu go-aan qalbiga ay ka noqoto inuu ku dhaarto ayb yemiinulkhamuusna waa midda marka qofkiisa naarta tiimbiso isagoo og inuu been sheegaayo ayuu dhaaranaya yemiinu laqwiga kafaara ma leh yemiinulkhamuuskana culummadu caammatulculamaa kafaaro inaysan lahayn bay qabaan ninku hadduu ishubo beenlow isaga oo been sheegayo hadduu dhaar maro towbaa laga rabaa kafaarogud lagama rabo leanna kafaaradu waxay tahay qof fiican baa kafaaro xal looga dhigaa ninkani kafaaro wax ka weyn buu galayba dhaar beena buu maray waa inuu marka towbad keeno moxamed ibnu nasr almarwasi iyo ibnu cabdilbar iyo ibnulmundir iyo saasay sheegayaan yemiinta nooca saddexaad dhaarta waa yani waxaan ujeedaa yemiinta muncaqidada ah iyada taas waxaa ka waajibo kafaaro oo qofka haddii uu khilaafo dhaartii wixii siduu ku dhaartay si ka duwan xinfi ayaa la yidhaahdaa waa ku dembaabayaa marka dembigaana wuxuu uga iskaga baabi'inayaa kafaaro gud kafaaradeedana waa u tegi doonnaa in sha allahu tacaala ayb ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii man xalafa qofkii dhaarto yamiinan dhaar liyaqtadica bihaa soo ugu goosto maalan maal oo liaxadin qof uu leeyahay ninkii dhaarto dhaar uu ku goosanayo qof kale xoolihiisa qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa wahanaad bnu sariy almacnaa qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa dariir qaala xadaana alacmash can shaqiiq can cabdillaahi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar huwa isaguba fiihaa dhaartaa dhexdeeda faajirun uu yahay liyaqtadica bihaa sow ugu goosto maala mri'in qof maalkiis muslimin oo muslima sow ugu goosto laqiya allaaha allou la kulmayaa wa huwa calayhi qadbaan isagoo alla uu u caraysan yahay faqaala alashca ashcad baa wuxuu yidhi fiiya wallaahi aniga shanigayga ilaahan ku dhaartay ayaa kaana daalika kaagaas uu ahaaday kaana baynii wa bayna rajulin aniga iyo nin oo min alyahuudiya yahuudda ka mid ahaa dhexdeenna waxaa ahaa ardun dhul fajaxadanii waa igu inkiray faqadamtuhu ila nebiyi nebigan ula tegey sala allahu calayh ali wasalam yacnii arrinkiisii baa nebiga u kor yeelay waay faqadamtuhu daalku waa shidan faqadamtuhu waxaan u hormariyey oon ula tegey ila اnebiyi salى اllahu alayh ali wasalam faqaala lii annabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi alaka bayinatun markhaati ma kuu sugnaatayoo ma haysataa qultu laa baan idhi maya qaala lilyahuudiyi yahuudigiibu wuxuu ku yidhi ixlif dhaaro daadan adiga markhaati haysanin yahuudiyow dhaaro adiga marka yahuudigu muxuu ku dhaaranayaa dhaar allon baa lagu dhaaranayaa ma laga yeelayo dhaarkan qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo idan yaxlifu waa dhaaranayaa wayadhabu bimaalii maalkaygana waa qaadanayaa waa yahuudi dhaar u daahi maayo waa dhaaranayaa maalkaygiina sidaabuu ku qaadanayaa faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi waaymaanihim amanan qaliila ilaa aakhiri ilaaya ayb marka qofku haddii uu u goosto dhaar uu rabo inuu qof xaqiis ku goosto waxaa weeyaan ilaahay isagoo u caraysan qiyaamaha ayuu rabbigii la kulmayaa carada allana aad bay u xoog badan tahay qaala xadaana maxmuud bnu khaalid qaala xadaana alfaryaabiyu qaala xadaana alxaari bnu sulaymaan qaala xadaanii kurduus can ilashcaf bni qays ana rajula min kindata warajula min xadramowt ikhtasama ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebigay u doodeen fii ardin dhul yacni shanigiis min alyamani yeman ku yaallay xaggaa ahaa faqaala alxadramiyu waxa uu yidhi yaa rasuul allah ina ardii dhulkayga iqhtasobaniihaa waxaa iga boobay abuu haadaa midkaan aabbihiis wa hiya fii yadihi gacantiisayna ku jirtaa kan gacantiisa qaala waxa uu yidhi hal laka bayinatun dhaar ma markhaati ma haysataa qaala laa buu yidhi maya walaakin uxallifuhu waan dhaarsanayaa wallaahu allana yaclamu waa ogyahay annahaa ardii inay tahay dhulkayga iqhtasabaniihaa abuuhu aabbihii baa iga boobay fatahaya alkindiyu ninkii kindiga ahaa wuxuu u diyaargaroobay lilyamiini dhaartii faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi laa yaqtadicu axadun qof ma goosto maalan maal biyamiinin dhaar kuma goosto ilaa laqiya allaaha allow la kulmaa wahuwa isaga oo ajdamu isaga oo xubno go'an oo gacmihiisu ay go'an yihiin ama barakada ka go'an ayb ama isagoo carabka ka go'anoon carab uu ku hadla aan qabin intaba waa sheegeen isagoon xujo haysanin macaanidaas oo dhan marka waa lagu tilmaamay ayb xadiidka marka macnaha ilaa macnihii loo tarjamay oo u baabaysan yahay ayb ayb qaala xadaana hanaad bnu sariy qaala xadaana abulaxwas can simaakin can calqamata bni waa'il ibni xujrin alxadramiy can abiihi qaal jaءa rajulu nin baa yimid min xadramowt ayuu ka yimid warajulu nin min kindata iyo nin reer kinda kinda ka ahaaday ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam ay u yimaadeen faqaala alxadramiyu xadramigii wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina haada kan halabanii calaa ardin dhul ayuu igaga adkaaday kaanat liabii aabbahay uu iska lahaa faqaala alkindiyu hiya ardii dhulkayga weeyaan buu yidhi fii yadii gacantayda ku jirtaa asracuhaa waan beerayaa laysa lahu fiiha xaqun wax xaqa uu ku leeyahay dhexdeeda ma jirto qaala faqaala الnabiyu salى اllah عalيyه ali wasalam lilxadramiyi nebiga ninkii xadramigaabu wuxuu ku yidhi alaka bayinatun qaala laa buu yidhi maya qaala falaka yamiinuhu marka dhaartiisa aad leedahay qadahan ugu tegi doonaa abwaabta oo qadaha yanii qof hadduu mudici yahay oo soo dacwooda ninka kalena mudaca calayhi yahay mudiciga waxaa laga rabaa marqaati hadduu marqaati keeni waayo dhaar baa marka kan uu la aadaya oo ninkii mudaca calayhiga ayaa la dhaarsanaya mudaca calayhigana si loo ogaado mar walba waa ninka munkirka ah waa sida haalibka ah sida haalibkaa ninka munkirka oo wax inkiraayo ayb marar marka ay ka bexbexi karto waa jirtaa ayb kaas isaga marka dhaar buu leeyahay ayb marka wuxuu yidhi falaka yamiinuhu dhaartiisaad leedahay marka qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahi inahu faajirun ninkaani waa faajir laysa yubaali u aaba yeeli maayo maa maa xalafa calayhi wuxuu ku dhaaranayo nin faajiro wuxuu ku dhaaranayo aan u aaba yeelaynin laysa yatawaracu ma ka dhowrsanayo ka xalaal miiran maayo min shayin shayna faqaala wuxuu yidhi nebigu sal l slam laysa laka minhu ilaa daaka laysa laka adiga kuuma sugnaanin minhu ninkan xaggiisa ilaa daaka intaa unbaa ku leedahay hadda ninka see kalaa la yeelaa dhaarunbaad ku leedahay wax kala mali kulihi faindalaqa waa tegay liyxlifa lahu soo ugu dhaarto falamaa adbara markuu jeestay qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi amaa la in xalafa hadduu dhaarto calaa maalin maal liya'kulahu si uu u cuno daaliman isagoo daalim ah layalqayanna allaaha allow la kulmaya caza wajalla wahuwa canhu mucridun allow ka sii jeedo wa huwa ilaahay oo mucridun ka jeedo canhu ninkan xaggiisa ayb waan ilaahay u naxariisan maayo marka macnaha waa adag tahay marka dhaarta la dhaarto si qof xaqiisa loo loo duudsiiyo oo markaa lagu qaato waxyaabahan oo dhanna waa yamiinulkhamuus ayaa la yidhaahdaa yamiinulkhamuuskuna dembi kabiira min alkabaa'ir waaye waxay u baahan tahay towba walaa kafaarata calayhi caammatu ahli اlcilmi ayaa ibnulmundir iyo maxamed ibnu nasr almarwasi iyo ibnu cabdilbarba ay ka soo guuriyeen ayb baabun fii tacdiimi اlyamiini calaa mimbari rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayaani tacdiimi اlyamiini dhaarta weynaynteeda caddaynteedii ayuu u baab yahay calaa mimbari rasuuli illahi sal slam nebiga mimbarkiisa korkiisa lagu dhaarto yani baabkan abu daawuud wuxuu kala jeedaa dhaarta iyadoo awalba adkayd oo magacii ilaahay lagu adkayn jiray haddana meelaha qaarkood haddii marka in lagu sii adkay karo waxyaabo kale oo maalan mimbarkii nebiga ka qudbay jiray korkiisa ninka been ugu dhaarto waa ka daran yahay nin meel kale been ugu dhaaranayo ayb marka dhaartu in takhliid lagu sii samay karo lasii adkayn karo walidaalika salafka waxaa aad uga sugnaatay dad marka arrin muhiima in loo dhaarto la rabo qofku wuxuu leeyahay arrintan waa u dhaaran karaa bayna alrukni waalmaqaam ruknulyamaaniga ni xajarulaswadka iyo maqaamu ibraahim inta ka dhex leh yaan dhaar ugu marayaa waxaas inay saa yihiin marka takhliid baa ku jira makaankii waa lagu adkayn karaa dhaarta waxaa kaloo lagu adkayn karaa zamanka wakhtiga oo xaadiidta qaar waxaa ku soo aroortay dhaarta bacda alcasr la dhaarto inay ka daran tahay dhaaraha kale ayb oo wakhtiga casirku waa wakhtigii isbedelayaan malaa'igta amaakinta waxaa la mida sidoo kale dhaarta lagu dhaarto masaajidda dhexdooda oo ninku hadduu ku yidhaahna keen soo bax masaajidka na geey masaajidka iyo suuqa isku mid maaha afdalu biqaaci illaahi waa lagu adkayn karaa marka waxyaabahaas wa min hunaa bay ka keeneen marka qofka inuu musxafka gacanta saaro markuu dhaaranayo maxaa yeele musxafku waa weyn yahay kalaam allah ku dhigan adoo ilaahay magaciisa ku dhaaranaya haddaan adaa kitaabka gacanta saarto waa wax dhaartii lagu sii adkeeyo waay baababkaasoo dhan marka waa hal dhinac bay wada gelayaan bidca ma ahn diin ku cusub ma aha qaala xadaana cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaana bnu numayr qaala xadaana haashim bnu haashim wa huwa haashim bnu haashim bnu cutbata bni abi waqaas aلzuhriyu iqaة akhraja xadiiثa asxaabu اkutub الsiة qaala akhbaranii cabdullaahi bnu nisqaas waaqahu النasaaئiyu akhraja xadiiثahu abu dawuud والnasaئiyu bnu maaja min ali kahiir bni salt annahu samica jaabira bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam laa yaxlifu axadun qof ma dhaarto yacnii yousan dhaaranin ama abarkaa khabarka kuwa laa yaxlifu axadun qof ma dhaaranayo cinda mimbarii mimbarkaygan agtiisa haadaa kan ah calaa yamiinin dhaar aaimatin wax dembaajinayso walow calaa siwaakin cadayba ha ahaadee akhdara oo cagaaran caday qoyan yaraan intuu ka dhababa ha ahaadee mimbarkaygan agtiisa qof ku dhaarto dhaar ku maraa dhaar beena ma jiro ilaa tabawa'a maqcadahu booskiisii ayuu diyaarsaday mina naari uu ka diyaarsaday qofkaas ow amase wajabat lahu naaru naartiiba u waajibtay macnihii marka xadiidkay tarjamadu waa is leeyihiin baabu اlxalifi biاlandaadi baabu bayaani اlxalfi ama alxalifi labadaba loo dabdi karaa dhaartii caddaynteediibuu u baab yahay bilandaadi asnaamta lagu dhaarto asnaamta in lagu dhaarto ama waxyaabaha alla subxaanaه watacaala lala ekeeyo ay dadku kula ekeeyaan gaalada in lagu dhaarto wixii ku soo arooray xukunka caddayntiisa qال xdثna الxسن بن علي وهو الxلواني qال xdثna cبدالرزاq وهو بن hmام الصنعاني qال أخبرna مcمر عن الزهري عن حmayd بن cبدالرحمن عن أbي هريرةa qال qال رsuuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم maن xلفa qofkii dhaarto faqaala yidhaahdo fيi xalfihi dhaartiisa fيi xalifihi dhaartiisa dhexdeeda ku yidhaahdo wاllaati laatan ku dhaartay wاllaati falyqل ha yidhaahdo laa إلaha إلا الlah wman qaala qofkii yidhah lisaaxibihi saaxibkiisa ku yidhaahdo tacaala kaalay uqaamirka aan kula qamaartamo falyatasadaq bishayin waxa sadaqaysto xadiidkan marka bukhaariiyo muslim baa wariyeen waa xadiid saxiix ah qaala xadaana cubaydullaahi bni mucaad qaala xadaana abi qaala xadaana cawf can moxamed bni siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiina ha ku dhaarannina walaa biummahaatikum hooyooyinkiinnana ha ku dhaarannina walaa bilandaad asnaamtana ha ku dhaarannina walaa taxlifuu ilaa billaahi caza wajalla alla un ku dhaarta walaa taxlifuu billaahi alla ha ku dhaarannina ilaa wa antum saadiquuna idinkoo run sheegaya mooyaane baabka marka labada xadiisoo ku jirta iyo tarjamadu waa isleeyihiin waxaana laga qaadanayaa dhaarta asnaamta lagu dhaarta xaaraan inay tahay ayb xaaraan ha aatee gaalnimo iyadu ma noqonaysaa marka marka maxaasa laga wadaa laa ilaaha illa allahudan macnaheeda ayb alimaam اlbagawi wuxuu leeyahay alxadiiثu daliilu calىa anlaa kafaarata fii man xalafa bilaat qofkii laata ku dhaartay xadiidkan wuxuu tusayaa in kafaara aan laga rabin ow bimilatin hayri اlislaam qofkii ku dhaartay diin aan diinta islaamka ahayn wahuwa xaraamun tajibu towbatu minhu waa xaaraam in laga toobad keenaana waajibayso ayb cuquubadii baa la sheegay lama sheegin kafaara lama sheegin marka yemiin oo dembi ah waaye oon kafaara ka ratibmaynin laakiin qofku uu alla uga toobad keenayo diintiina uga bixi maayo macam hadduusan tacdiim ictiqaadinin laatahaas iyo cusahaasi tacdiim ou alla kula simaayo haddaanu ictiqaadinin gaalnimo ma ahan iyadu saasay culammadu dheheen ayb ayb meel kalena marka wuu ku keeni doonaa musanifku ayb oo baabu maa jaءa fi اlxalifi biاlbaraa'ati wa bimilaةi غayri اlislaami halkaasaan marka si fiican ugu sheegi doonnaa in sha allahu tacala maxalushaahidka marka waxay tahay xukunka yemiinta ilaahay wax aan ahaynoo lagu dhaarto xukunkeedu xagga kafaara inay ka waajibaysa iyo in kale wax kafaara kama waajibayaan ayb baabun fii karaahiyati اlxalifi biاlaaabaa micidda la nacay caddaynteedii buu u baab yahay aabbayaalka in lagu dhaarto qofku inuu aabbihii ku dhaarto qال xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زhayر عن cbayd اللahi بن cmر عan ناaفic عan بن cmر عan cmر بن الخطاaب أna rasuul الlahi صل ل sلم rasuulka أdrakahu wuu soo gaaray wahuwa cumar oo fii rakbin safar ku dhex jiro wahuwa isaga oo yaxlifu dhaaranayo biabiihi ku dhaaranayo oo dhahay waa igu aabbaheeye oo aabbihii ku dhaaranayo faqaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam in allaha casa wajalla alleh yanhaakum wuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin inaad ku dhaarataan faman kaana xaalifan qofkii dhaaranaya falyaxlif billaahi allah ku dhaarto ow liyaskut ama ha iska aamuso ninkii dhaaranaya allah ku dhaarto ama ha aamuso marka falyaxlif billaahidaan marka ma waxaa loo jeedaa magacaas ha ku dhaarta bis magacaas allaah ha ku dhaarta mayaa loo jeedaa maya saa ma ahna magaca allahna waa lagu dhaaran karaa magacyada kaleo ilaahayna waa lagu dhaaran karaa iyo tilmaamaha ilaahay leeyihi walidaalika marka culimmadu waxay leeyihiin macnaaha addaat daatada allah ku dhaarto laa khusuusa lafdi lafdigan allaah ah gaar ahaantiisa ma aha ayb oo maxaa yeele fuqahadu waxay isku waafaqeen calaa ana alyamiina tancaqidu billaahi wa daatihi wa sifaatihi alcaliyati magacyadiisa tilmaamihiisa kulli in lagu dhaaran karay isku waafaqeen fuqahadu ee waxay isku khilaafeen asmaa'da qaar sifaadka qaarkood ma lagu dhaaran karaa mase maya taasna markaan gaarna ka hadli doonnaa insha allahu tacala ayb xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka aabbayaalka in lagu dhaartaa inay xaaraantahoo la yska reebay ayb sababka loo reebayna waxay tahay yani dhaartu macno tacdiima ku jiro marka qofka muuminka waxaa la diidayaa sidiisaba cidaan alla ahayn inuu aad u weyneeyo sida alloo kale marka allah lagu weyneeyaa cid kale maya dhaar laguma weyneeyo hadday nebiga tahay xataa oo rasuulka in lagu dhaartaa ma aha ayb dadka marka waxaa aad carabkooda ugu badan ilaahay iyo rasuulka ayb u dhaaranayaa marka ilaahay iyo rasuulka buu leeyahay ma fiicna ilaahay keliya in lagu dhaarto waa rasuulka laga daayo rasuulka iyo kacbada iyo ma lagu dhaaran karo maxaa yeele iyagu ilaahay ma aha allah un lagu dhaartaa man kaana xaalifan falyaxlif billaahi allah subxaana wa tacaala ayb xadiid kaleu keeni doonaayo aflaxa wa abiihi in sadaqa nebigu inuuba ku dhaartayba aabbihi aflaxa ninkan waa liibaanay wa abiihi aabbihiisa waa igu aabbihiisa see loo jamcinayaa marka taas iyo midaan marka bacdi alculamaa waxay dhaheen waxaa lagu jamcinayaa aflaxa wa abiihi waa intaan la xarimin alxalifu bilaabaa bay ahayd qaar saasay dhaheen qaarna waxay yidhaahdeen waa kelimad carabku iska bartay aan dhaar loola jeedin carabkaa bartay dhaar loolama jeedin bacdi alculamaana waxay dhaheen waa abiihidaaba ayaa shaad ah oo riwaayada aflaxa in sadaqa ay ahayd waa abiihi ziyaado marka shaad ah qaara saas dhahay ibnu xajar marka arrintaas aaduu u diiday wuxuuna sheegay waa abiihi inay ansaxday bilaa miryatin shakilaan marka waa in sidaas kale marka loo tawjiihiyo oo la yidhaha imaa qabla taxriimay ahayd ama waxay ahayd kelimatun jarad cala alisaani lam tuqsad lam tuqsad bilxalif oon dhaar markaa loola qasdayni qال xadaثna أحmed بن xmbل qال xadaثna cabdالرaزاq qال أhbarna mcmr عan الزhriي عan salim عan أbihi عan cmr qaala samicanii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigaa i maqlay naxw macnaahu buu sheegay ilaa biaabaa'ikum laga gaaro zaada wuxuu ku daray qaala cumaru cumar wuxuu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay maa xalaftu bihaa ma aanan ku dhaaranin mar dambe aabbahay daakiran anoo xusuusto walaa aairan iyo anoo cid ka soo guurinayo labadaba kuma dhaarana daakiran iyada waa la gartay ayb laakiin walaa aairantan ee qofku markuu dhaa qof dhaartay uu soo guurinayo ma isagaaba dhaartayba ma dhaaranin soo maaha ninku markuu shay qof kale yidhi dhaar qof kale markuu soo xiganayo isagu ma dhaaranin ma la dhihi karo fulaanun yani xalafa ma la dhihi karo soo maaha see marka aairan xalaftu caamil looga dhigaa marka ila waxaa weeyaan xikaayadu xugun kama dhasho kama laasimo walidaalika adiga haddaad maanta fircown wax uu yidhi oo gaalnimo ah haddaad ka sheekaynaysid adiga ma gaaloobaysid ninkan baa gaalnimo ku dhawaaqay ma la dhahayo oo xaakil kufri laysa bikufrin xaakil kufri laysa bikaafirin ninkii maalan wuxuu leeyahy fircown wuxuu yidhi ana rabbukum ulaclaa buu yidhi ma la dhihi karo marka adiga waxaad tidhi ana rabukumulaclaa baa tihi waana gaalnimo maaha maanica waxaana diidayo mawaanicda maanic ka midahoo ama shuruudda shardi ka mida maanicaas waxaa weeye shardigu waxaa weya waa inuu qasad jiro qasad inuu jiro maanicuna marka waxuu noqonayaa khata iyo wixii la halmaara marka ninka xikaayada sheekada sheegaayo isagu inuu sidaan yidhaahdo hadalkiisa qasadkiisu saas ma aha ee inuu nin ka sheekeeyo tanna waa la mid marka ninkan hadduu wax soo guurinayo qof dhaartiisa ma isagaa dembaabay marka u dhaartayna ma dhaaranin isaga laakiin marka see tawjiiheedu uu noqonayaa ishkaalka marka tawjiihiisu wuxuu noqonayaa laabudda min taqdiirin waa la qadarayaaye waxaa la leeyahay walaa aahiran walaa dakartuha dhaar ma aanan sheegin aairan anoo soo guurinayo cid ka soo guurinayowalaa dakartuha aairan marka walaa aahiranta marka fawallaahi baan ku dhaartay maa xalaftu bihaa kuma dhaaranin daakiran anoo is-og taas waa mustaqiim walaa aairan walaa dakartuhaa manaba sheeginba aairan anoo qof kale ka soo xiganayo weligay xataa nin ilaahay nin aabbihii ku dhaartay xataa kama sheekaynin dhaartiisa saasuu ka wadaa markan macno labaadaa marka waxaa doortay ciraaqi alxaafid alciraaqi sharxu tirmidi macnaha labaad waxay tahay wuxuu leeyahay aairan baa waxaa laga wadaa mukhtaaran bimacnaa mukhtaaran markaas hadalku waa mustaqiim maa xalaftu bihaa kuma dhaaranin daakiran anoo xusuusto walaa aairan anoo dooranayana oo dhaartaas u qasdayo dooranayana ma aanan ku dhaaranin qال xadثna mحmed بن العلاء qال xadثna بن إdrيis qال samctu الxasن بن cubayd اللaahi can sacd بni cubayda qaala samca بnu cmra rajuلa ayuu maqlay yaxlifu dhaaranaya laa wاlkacbati ku dhaaranaya faqaala lahu bnu cmar wuxuu ku yidhi إnii samictu rasuul الlahi sl ل slm yquul anu waxaan maqlay nebigoo dhahayo man xalafa bغayr الlahi ilahi غayrkii qofkii ku dhaarto faqad أshraka waa hirki sameeyey xadiikan marka wxuu u deliilaya alxalifu bغayr الlahi inay xaaraan tahay waana sida xanaabiladu ay qabaan faqad ashrakaba haddii la yidhi shirkigu hadduu doono asqarba ha ahaadee waa xaaraan shirkiga asqarkaa xaaraan karaaha ma ah sida ay u yaqaanaan mutaakhiriinta dhaartu marka haddii tacdiim uu kala jeedo sida ilaahay loo weyneeyo oo u weynaynayo hayrkanna waaba ku gaaloobaa haddaanu tacdiim uga jeedinna waa ku dembaabayaan saasay dheheen qال xadثna سuلaymaan بن dاwوud الcتakiي qال xadثna إسmاعيiل بن جacفر الmdني عن أbي سhayل نافع بن mالك بن أbي cاamir عan أbيهi أنhu samca طلxة بن عubayd اللaahi yعnي fي xadيiثi qصة الأعrاabiyi qاla النaبiyu slى الlه عليه aلي وsلم أflaxa waa liibaanay وأbiihi baan ku dhaartay in صadقa hadduu run sheego dakla الجaنaةa وأbiihi in صadقa ninkaani jannaduu galay aabbihii baan ku dhaartay hadduu run sheego waa ninkii yidhi anu intaan kamana ziyaadinaayo mana ka nuqsaaminayo inta waajibka ah markaasaa wa abiihida waa maxalushaahidka wa abiihidan marka tawjiiheeda waa qabla taxriim ama kelimo aan dhaarba loola qasdaynin carabka iska bartay inay tahay ayb baabu karaahiyati اlxalifi biاlamaanati ammaanada dhaarta lagu dhaaranayaa nacayb nacidda la nacayo sharcigu uu nacay caddaynteediibu u baabihay ammaanada in lagu dhaarto soomaalida aad uguma badnan laakiin carabtaa u badan oo maalan wuxuu leeyahay bilamaanati bilamaana ammaanadan kugu dhaariyey ammaanadu marka dabcan waa shay ilaahay dadka ku waajib yeelay in la ilaaliyo dhinacaas waa ka weyn tahay laakiin in lagu dhaartaa ma aha maadaama aysan sifo ilaahay u ahayn allana sifo uma aha magac allana ma aha marka maxaa loogu dhaaranaya ayb marka ishkaal isaga waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku dhaartaa makhluuqaadkiisa makhluuqu alla ku dhaaranayaa marka taasi marka ma loo qaadan karaa inay bannaan tahay makhluuq in lagu dhaartaa maya laba tawjiiha taas culammadu ku tawjiihiyeen dhaarahaasi inay rabbi u xadfan tahay oo muqadar ah watiini rabbi tiin saa in loo jeedo ama in ay tahay macnuhu ilaahay subxaana wa tacaala isagu ciddou doono ku dhaartaa laakiin makhluuqu alla unbay weynaynayaan bis cid kale oo igu dhaar iyagu ku weynaynayo ay ugu dhaaran karaan oon alla ahayn ma jirto qaala xadaana axmed bnu cabdillaahi bni yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaana zuhayrun qaala xadaana alwaliid bnu haclabata alطaa'iyu can ibni burayda can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam man xalafa biاlamaanati ammaanada qofkii ku dhaarto falaysa mina annaga nagama mid aha xadiidka isnaadkiisu waa saxeix ayb khaaabi marka wuxuu yidhi hada yushbihu an takuuna alkaraahatu fiihi min ajli annahu amrun min ajli annahu umira ama amara alla wuxuu amray ama qofka waxaaba la amray an yaxlifa biاllahi wabisifaatihi qofkan waxaa la amray inuu alla ku dhaarto iyo tilmaamihiisa walaysat ilamaanatu min sifaatihi ammaanadana ilaahay sifaatkiisa ka mid maaha wainamaa hiya amrun min amrihi wa fardun min furuudihi fanuhuu canhu waa laga reebay lima fii dalika min altaswiyati baynaha wa bayna asmaa illahi caza wajal wa sifaatihi baabu laqwi lyamiini yemiinta laqwigeeda caddaynteediibuu u baab yahay yemiinu laqwigiibu ayb yemiinu laqwi ayuu sheegaya halkan ayb laqwulyamiinka abuu xaniife agtiisa iyo asxaabtiisa iyo jamaaco waxay dhahaan qofku inuu shay ku dhaarto isagoo u malaynayo shaygaasi inuu run sheegayo isagoo isku haysto shaygii baa marka waxaa soo caddaanayso sidii uu malaynayay inay ka duwan tahay waxaa iskhilaafaya marka waaqicii iyo wixii uu ku dhaartay yemiinu laqwi waaye ayuu leeyahay abuu xaniife waxayna khaas ku tahay calaa hada almacnaa wixii maadi ah bis ayay gaar ku noqonay marka yamiinulaqwi ila shaygu marka uu maalan wax siba macrifuu ka haystay sibay la ahayd markaasuu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay shalay ninkaasi saasuu ahaa isagu saas run bay ila ahayd inuu saa ay la tahay buu moodaya hadhow marka waxaa soo tawaaturtay ama caddaatay sidii uu ku dhaartay si khilaafsan ymiin laqwi waaye cinda abi xaniifa wajamaaca min alculamaa ayb qaarkood culammadu waxay yidhaahdeen wixii mustaqbal ah xataa waa soo geli karaan oo qofku inuu shay ku dhaarto soo socdo sidii si ka duwan u yimaado imaam maalik isagu saasuu dhahaa iyo rabiica iyo makxuul awsaaci ley ayb imaam axmedna laba riwaayo ka qabaa ibnulmundir laakiin ibnu cabbaas iyo ibnu cumar wuxuu ka soo guuriyey iyo caaisha sida hadda aan arki doonno riwaayada noogu dhigan daawuus kulli waxaa laga soo guuriyey yemiinu laqwi inay tahay waxaan ujeeda daawuus ma ahani intaa iyaga waxaa laga soo guuriyey ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo caaisha yemiinu laqwiga waa midda dadku markay sheekaysanayaan carabkooda ku badan war ninkii hebelahay ma aragtay waa arkay wallaahi waxaasi waxaas ka waran haa wallaahi maya wallaahi waa dhaar oo iska yemiinu laqwi carabka ku dareersada wax uga tara saxaabadu iyagu saasay dheheen caaisha iyo ibnu cumar iyo ibnu cabbaas daawuus asaga tafsiir kaleu la aadayey wuxuu yidhi yemiinu laqwi waa ninka markuu xanaaqsan yahay dhaarta uu sameeyo qur-aankana alla wuxuu ku leeyahay laa yu'aakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bima caqadtum اlaymaana ayb qال xadaثna xumayd بn mascadaة الشhaamiyu qal xadaثna xasaan yعni bna ibrahim qal xadaثna ibraahimu yعن بن maymuن الصائغ عن cطاء اللغو في اليمين qaala waxa uu yidhi qاaلت cاaئشhaةu إna rasuul الlahi صلى اه sلم qاal nebigu wuxuu yidhi huwa kalaamu الrajuل ninku hadalkiisa waay fii beytihi gurigiisa dhexdiisa kalaa wallaahi wabalaa wallaahi oo kale ayb sidaa uu dhahaya qaala abu daawuud kana ibraahimu الصائغ marka caaئiشha ma aragtaa marka yemiinulaqwiga waxay ku fasirtay yemiintaas carabka ku badatay oo haa wallaahi maya wallaahida oo kale ah qaala abu daawuud kaana ibraahiim assaa'iq ibraahiim bnu maymuun waaye rajulan saalixan nin wanaagsan buu ahaa qatalahu abuu muslim abuu muslim baa dilay bifarandus ayuu ku dilay meeshaas qaala wa kaana idaa rafaca almiطraqata wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca hadduu kor u qaado almiطraqata buruska nin marka wuxuu ahaa birta iyo tumo ayuu ahaa oo shaqadiisu ay tahay yacni biraha iyo waxyaabahaas ku shaqaysan jira buruska markuu kor u qaado fa samica nidaa'a aadaanka ou maqlo sayabahaa waa sii daynayna sayabahaa waa tuurayo waa sii daynaya masaajidka u aadaanyacni nin saalixu ahaa taasuu marka ku ammaanayn ah buruska marka uu yacni sidaa kor u gacanta ugu qaado ma ku celinaynin haddii aadaanka ou maqlo buruskii marka waa iska sidiisaa ayuu ku dhigaayey salaadooda u aadayay marka nin saalixa buu ah ninkaabaa dilay abuu muslim oo dad badan dad badan dilay runtii ayb qaala abu daawuud rawaa hada xadiida daawuud bnu abi lfuraat can ibraahim asaa'iq can caطaa can caaishata mowquufan warawaahu الzuhriyu wacabdulmalik bnu abi sulaymaan wamalik bnu miqwal kulluhum can caطaa can caaishata mowquufan ayضan dhammaantood caaishay ka wariyeen isagoo mowquuf ah ayb marka caaisha qowlkeedu haddii uu yahayna waa sawaab ayb marka wuxuu tilmaamayaa ayb riwaayadii hore xasaan bnu ibraahimaa ka warinay middan daawuud bnu abilfuraat isagoo mowquufa zuhri iyo cabdulmelik bnu abi sulaymaan malik bni miqwalna kulligood cadaa waxay ka wariyeen isagoo mowquufa marka riwaayada mowquufkaa xoog badan baabu اlmacaariidi fi اlyamiini ayb baabu bayaani xukmi اlmacaariidi sarbeebaha xukunkooda caddayntii midin yalba baabu lmacaariidna gadaal danbu idinkugu dhigdhigi doonaa hadduu baababkan yani kitaabka waxaan ku arkay kala hormarin laba baaboo soo socotana gadaal u gey doonaa marka idinka isku feerfeersana baabu اlmacaariidi fi اlyamiini dhaarta sarbeebta la sarbeebo xukunkeeda caddayntiisa yani qofku marka dhaartii haddii uu isagu ninka uu u dhaaranayana sibuu u fahmayaa isaguna waa sarbeebayaayo si kale ayuu u dhaaranayaan sarbeebtaas marka wax ma anfacaysaa tawriyada waxaa la yidhaha tawriyadu dhaarta wax ma ka anfacaysaa qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala akhbaranaa hushaymu can cabaadi bni abi saalix xaa waxadaanaa musadadun qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbaranii cabdullahi bnu abi saalix uma اtafaqaa can abiihi way iswaafaqeen marka cabaad ibn abi saalix iyo cabdullahi bn abi saalix can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam yamiinuka dhaartaada calaa maa kii korkiis bay ahaa ayay tahay yusadiquka uu kugu rumaysanayo calayhaa iyada korkeeda saaxibuka saaxibkaaga yani dhaartaadu waa midda qofka ku dhaarsanaya saaxibkaaga ou kugu rumaysanayo diidkan sidan buu leeyahay ninka adiga yacnii aad u dhaaranayso oo wax iska kiin galeen sida uu kuu rumaysto isagu sida u haystaa dhaartaadu tahay maahan adiga sidaad u qalqalloociso ama a u sarbeebta ma aha xadiidkan alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu leeyahay si waa tawjiihiyey xadiidkan wuxuu yidhi wahada alxadiidu maxmuulun cala alxalifi biistixlaafi alqaadi whada alxadiidu xadiidkan maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa cala alxalifi dhaarta biistixlaafi alqaadi ninka qaaligaa markuu ku dhaarsanayo maxkamad baa lagu keenay qaali baa u ahaya ninka ku dhaarinaya adiga faida dacaa rajulun calaa rajulin nin hadduu nin kale ku sheegto xaqan xaq faxallafahu lqaadii qaadigii ou dhaariyo ninkii faxalafa ninkii ou dhaarto wa waraa dhaartiisana markaas uu ku sarbeebo tawriyo ou isticmaalo oo sida loo yidhi maahane si kale oo u dhaarta macnaha ayb oo tawriya markaa uu sameeyo fa nawaa uu niyeysto hayra maa nawa lqaadi qaadigu wuxuu niyeysan yahay waxaan ahayn tala naag baa ku soo dacweysay ama qof baa adiga ku dacweeyey qaaliguu dacwada u soo rafciyey qaaligii dhaartiibuu adiga kuu keenay haye dhaara ayuu ku yidhi adiga waxaad niyeysatay wax kale si kalena marka hadal tawriyo oo isna uu kaa fahmi karo dhaartii inaad dhaaratay laakiin adiga aad wax kale aad u jeedid yaad dhaaratay incaqadad yamiinuhu ninkaa dhaartiisu waa guntanmaysaa say u guntanmayna calaa maa nawaahu lqaadii qaadigu fakarka uu qabo qaaligu isagu niyada uu kugu dhaarsaday ayay ku guntanmaysaa walaa tanfacuhu tawriyatu tawriyadana waxba u tari mayso wa haadaa mujmacun calayhi arrintan waa lagu ijmacsan yahay buu yidhi wa daliiluhu hada alxadiid dliilku waa kan marka yamiinuka calىa maa yusadiquka calayha saaxibuka wاljmaacu iyo ijmaaca faama idaa xalafa bigayri istixlaafi اlqaadi ninkan isagoon qaali dhaarinin ayaa isagaa iska dhaartay wawaraa waana tawriyaystay tanfacuhu tawriyatu tawriyadu waa anface markaas walaa yaxnau mana dembaabayo sawaaءn waxaa isku mida xalafa ibtidaءa min hayri taxliifin ha lagu bilowdo yanii isagoon lagu bilaabanin isaga ha iska bilaaba dhaarta aw xallafahu hayruulqaadi ama qofaan qaali ahayn baaba dhaarsaday waa la dhaarsaday laakiin ninka dhaarsaday qaali ma ah waa isku mid marka wahayru naa'ibihi ama qaaliga naa'ibkiisa ninaan ahayn baa dhaariyey fii dalika walaa ctibaara markaa biniyati lmustaxlifi midka dhaarta dalbanayo ii dhaara dhahayo niyadiisu la fiirin maayo markaa hayrilqaadi qaadiga aan ahayn waxaasiluhu marka xaasilku waxaa weyaan ana alyamiina xaasilku waxaa weyaan ana alyamiina calaa niyati اlxaalif dhaarta waxay ku shaqaynaysaa ay ku soconaysaa ninka dhaaranaya niyadiisa fii kulli اlaxwaal axwaashoo dhan ilaa ida istaxlafahu اlqaadi qaali markuu dhaarinayo maahane ow naa'ibuhu ama naa'ibkiisa markuu dhaarinayo fii dacwaa dacwo tawajahad calayhi isagoo kusoo jihaysatay fatakuunu calaa niyati اlmustaxlifi markaa ninka wax dhaarsanaya niyadiisay noqonaysaa wa huwa muraadulxadiidi xadiidka ujeedkiisuna saas waay alimaamu nawowi sidoo kale xadiidkan sharxiisa wuxuu ku yidhi waclam ogow ana tawriyata xeeladaysiga yani tawriyada wain kaana laa yaxnau bihaa qofka inkastoo aanu ku dembaabaynin falaa yajuusu ficluhaa in la sameeyaa ma bannaana xayu yubdilu biha xaqu mustaxiqin haddii nin xaq ku lahaa xaqiisa uu ku burinaayo inuu tawriyadu isticmaalaa waa xaaraan ma aha wahada mujmacun calayhi hada tafsiilu madhab shaafici waasxaabihi tawriyada waa ku anficay hadduusan qaalli ku dhaarsanin marka lagu leeyahay haddaad la timaado qof xaqiisa aad ku duudsiiso waa ku dembaabaysaa xadiikan marka macnihiisa ma la fahmay dhaartu marka qaalli inuu wax dhaarinaayo naa'ibkiisa inuu dhaarinayo inkaa tirmidi isagu wuxuu ku daray meeshaan qاl التirmidiyu واlcml عlى hada cinda bacضi أhli الcilmi wbihi yquulu أxmdu وإsxaaqu waruwiya can إbrahim النkhaci أnahu qaala إida kaana اlmustaxlifu ظaaliman ninka wax dhaarsanaya hadduu aalim yahay aalim faالniyaةu niyaة الxaalifi niyada marka dhaarta ay ku soconaysaa waa ninka dhaaranaya niyadiisa wain kaana اlmustaxlifu madluuman ninka wax dhaarsanaya haddii laga gerdaran yahay oo madluum uu yahayna faniyatu fi ladii istaxlafa kan wax dhaarsanaya niyadiisa alla fiirinaya waa towjiih xasan ah tanawuxuu leeyahay waxaa la fiirinayaa ninkan wax dhaarsanaya hadduu daalim yahay oo midkan madluumka miskiinka uu dhaarta inuu uga baxsado rabo ninkan dulmigiisa inuu uga baxsada hadduu rabo tawriye iyo xeeladaysi oo anfaca markaas nacam ilaa cidna xaq kama qabee laakiin ninka wax dhaarsanaya haddii madluum uu yahay oo laga gerdaran yahay isagu niyadiisa marka dhaartu ay ku shaqaynaysaa ninaan waxba iska ogeyn oo iska miskiina haddaad tiraahdid anaa kuu dhaaranaya ood dhaartii tawriyo uga samaysa maalkiisa saa ku qaadato isaga dhaartiisaa soconaysa waana dembaabaysaa adiga xaaraanaana ku haysataa maalka ayb labadaas marka macna haddii laysku geeyo xadiidkan tawjiihiisa waa soo baxaya marka qaala abu daa'uud humaa waaxidun cabaadkii cabdullaahi waa mid cabdullaahi bn abi saalix wa cabaad bnu abi saalix qال xdثna cمر بن محمد الناqد qال xdثna أbو أحمد الزبيري qال xdثna إسرائيل عن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن xمdلة qال خرجna نuريd رsuuل الlahi صلى اه سلم waan baxna anagoo nebiga rabno ومacnaa wائل بن xujrin baa nala jiray فأhذhu cadو lahu cadow baa qabtay marka faأkhadahu waxaa qabtay caduوun cadow lahu isagu ou lahaa baa qabtay fataxaraج الqowم dadkii waxay ka way isdembaajiyeen yani dembi bay u arkeen way ka cuslaysteen an yaxlifuu inay dhaartaan waxalaftu waan dhaartay annahu akhii walaalkay inuu yahay ninkan ninkii baa la dili rabay cadow baa qabtay ninkan hadda cadowgiiha laga badbaadiyaa layidhi dadka qaar marka waxay yidhaahdeen da dhaar annagu dhaartii bay ka cabsadeen anaa dhaartay buu yidhi markaasaa waxaan yidhi ilaahan ku dhaartay ninkan waa walaalkay iska sii daayay fakhallaa sabiilahu cadowgii ninkii jidkiisii buu banneeyey waa iska daayey faataynaa rasuul allahi sal l slam nebigaan u nimid faaqhbartuhu waan u sheegay anna alqowma dadka taxarajuu inay dhibsadeen oy dembi u arkeen an yaxlifuu inay dhaartaan waxalaftu waan dhaartay anna inahu akhii walaalkay inuu yahay faqaala nebigu wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay almuslimu aqulmuslim muslimka muslimka kale walaalkiisa been maba sheeginba marka ninkaan laakiin isagu saasuu u jeeday kii laakiin loo dhaaranayo wuxuu u haystay walaaltinimadan la sheegaya tii nasabka inay tahayba u qaatay markaasoo kale marka niyadee la fiirinaa xaalifka niyadiisa maxaa yeeley mustaxlifku waa aalim mustaxlifkaaba aalim oo cadow ah soo ma fahmin xaalifkuna marka waxaa weeyaan nin oo madluum oo laga gardaran yahay walaalkii ama qof muslima laga dili rabo waay marka isagu niyadiisay ku socday labadan xadiid marka abu daawud waa isku joojiyey labadaas towjiiho midkaa uu sheegayo alimaamu nawowi iyo kan tirmidi uu soo guuriyey labadaba xadiidku marka saasuu ku soconayaa xadiidkan marka sanadkiisa dacfiba isaga ku jiraan muxuu ku xukumay ya ya waa saas ba yaha taqriibka ma haysa ibrahim fiir ibrahim bn cabd illah cala can jaddatihi can abiyaha ayb ayb ibrahim ibn cabdilaclى aljucfiyu mowlaahu alkuufiyu iqaة min asaadi kan wuxuu tilmaamaya isnaadkiisu waa daciifuu leeyahay alxadiidu akhrajahu bnu maaja wasuweyd bn xamdalata lam yansab walam yucraf lahu gayr hada alxadiid qaala bnu xajar fi lisaaba qaala alasdiyu maa rawaa canhu ila bnatuhu qulnaa wabnatuhu hadihi majhuulat laa tucrafu jadadaas waa nafraha uu sheegaya haystaan xadiidkan kuwa u egna bukhaari iyo wax lamida wuu soo saarsaaray oo baabu kitaabu dalaaq iyo meelaha uu ku keenay calaa kullin asal inuu leeyahay unbaa xadiidka muuqanaysa bilah towfiiq sal l slam